جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku goheynana waxaa ka mid ah dowladda ridada masar ayaa qorshayaal ka dhan ah dowladda xabashida etoobiya ka wadda dalalka eritariya iyo jabuuti ku dhowaad boqol iyo konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya munaasabad lagu caleema saarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay ardayda madrasada umucamaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe munaasabad lagu maamuusayey haween bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaasi نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaas sii haayeen haatanna isagii oo dhan dowladda ridada masar ayaa qorshayaal ka dhan ah dowladda xabashida etoobiya ka wadda dalalka eritariya iyo jabuuti nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib burburkii ku yimid wadaxaajoodkii khilaafka biyo-xireenka alnahda dowladda masar waxay bilowday qorshe ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda xabashada etoobiya kuna horumariso dekedaha istaraatiijiga ah ee jabuuti iyo eritereya qorshaha cusub ee masar ayaa ilwareedyo oo ku sugan qaahira u xaqiijiyeen wargeyska the nation oo fadhigiisu yahay imaaraadka carabta waxaanay xogtu tibaaxaysaa inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah oo masar ay ku ballanqaaday inay ku casriyeynayso dekedda casab ee eritereya iyo marsada dooraale ee jabuuti waxaa la sheegayaa in masar ay rabto in marka hore ay ballaariso awoodda dekedahaasi islamarkaana ay u samayso meelo ay ku xihan karaan maraakiibta dagaalka sidoo kalena xarumo martigelin kara ciidamo tababaran labada dekedoodba waxay ku dhow yihiin marinbiyoodka caalamiga ah ee baawalmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas oo dhanka kalena ah waddobadeed muhiim ah oo isku xidhaa dhulka loogu yeero bariga dhexe qaaradaha aasiya yurub iyo bariga afrika etoobiya oo si weyn ugu tiirsan dekedda dooraale ee waddanka jabuuti gaar ahaan gaadiidka iyo kala wareejinta badeecadaha ayaa muddo dheer waxay ka soo horjeeday dadaallo ay dalalka deriska ku raadin rabeen inay joogitaan dhuleed ama ciidan ku yeeshaan badda cas ilaah qaar ayaa sheegaya in heshiiska eritereya la dhammaystiray intii lagu guda jiray booqashadii uu qaahira ku tagay madaxweynaha eritereya siyaasa fawerkii dabayaaqadii oktoobar halka heshiiska jabuuti ay si gooni a uga wada xaajoodeen saraakiil masaare iyo jabuutiyaan ah waxaa la sheegay in labada heshiisba ay ka kooban yihiin casriyeen lagu samaynayo kaabayaasha si loo suurtogeliyo in maraakiibta dagaalka ee masar ay ugu shuban karaan shidaal islamarkaana ay sahay uga heli karaan labada dekedoodba heshiiska masar iyo jabuuti waxaa kaloo ku jira hagaajinta waddooyinka iyo kaabayaasha ku xidhan dekedda dooraale oo maraakiibta uu maamulka qaahira ugu talagalay inay ka howlgalaan ay ka mid yihiin gujisyada kuwa wax burburya iyo kuwa xamulka ee qaada ciidamada iyo diyaaradaha ilaahi hadda heshiisyadu waxay sharciyeeyeen joogitaanka militariga masar ee labadaasi dal ayuu yidhi qof xogaal ah oo la hadlay the nation isagoo intaasi ku daray in maraakiibta dagaalka masar ay si joogto ah u booqdaan labada dekedood arrintan ayaa timid iyadoo dowladda dabadhilifka ee masar ay dhowaan shaacisay in gebi ahaanba uu burburay wadaxaajoodkii iyaga iyo etoobiya u dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafka biyo xireenka alnahda oo bilo ka hor si rasmi abay axmed xarigga uga jaray
mahadsanid abusheyba ku dhowaad boqol iyo konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xiisadaha ka aallosan gudaha etoobiya ayaa cadhka isku sii shareeray waxaanay wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in hal maalin oo keliya dhegta dhiigga loo daray ugu yaraan afartan toddoba qof ah isla markaana in ka badan boqol qof ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay gobolka gambeela ilo maxalli ah ayaa u sheegay wargeyska addis standar in ugu yaraan afartan toddoba qof lagu dilay weerar arbacadii shalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolkaasi shaqaale caafimaad oo codsaday inaan la magacaabin ayaa wargeyska u sheegay in tiradaasi ay ku salaysan tahay xog hordhac ah lana filayo in khasaaruhu intaasi ka badan yahay waxaan maqlay in afartan toddoba qof ay dhinteen ayuu yidhi isagoo xusay in qaar ka mid ah dadkaasi ay dhinteen kadib markii lagu gubay guryihii ay ku jireen dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegay inay daaweeyeen in ka badan boqol qof oo isla maalintaas ku dhaawacmay qulqulatooyinkaasi ilawareedii ay soo xigatay warbaahinta ayaa sheegay in dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan ay awoodi waayeen inay gaadhaan xarumaha caafimaadka sababa amni aawadood iyo waddooyinka oo xidhan ma jirto waddo ay ku imaan karaan gabeela waayo waddooyinka weli waa ay xidhan yihiin ayuu yidhi mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka waxaana qaar ka mid ah dhaawacyada loo qaaday xarunta m s f ay ku leedahay xerida qaxootiga ee kuuleh war-saxaafadeed ay soo saartay m s f ayaa lagu sheegay in rabshadaha gambeelo uu xooggoodu dhacay saacadihii hore ee shalay waxaanay ka digtay khasaaro hor leh oo ka dhaca deegaanadaasi haween carruur iyo dad naafo ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka waxyeeladu ka soo gaatay rabshadahan waxaa kale oo jira guryo la gubay iyo dad fara badan oo la barakiciyey ururka dhakhaatiirta bilaa xuduudda ah waxay sidoo kale ka shanqariyeen in rabshadaha dhiigga ku daatay ay si joogta ah u socdeen muddo isbuuc ah waxaa kale oo m s f xustay in rabshado xooggan oo dhacay dabayaaqadii isbuucii hore ay qaabileen ku dhowaad konton qof oo dhaawac ah kuwaasoo afar iyo toban ka mid ah ayaa xaaladooda cuslayd isbuucaasi gudihiisa waxay m s f sheegtay inay daaweysay in ka badan boqol iyo konton qof oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen rabshadahan xargaha goostay maamulka gambeelo oo ah ismaamul hoostaga federaalka etoobiya ayaa maanta ku dhawaaqay bandow soconaya habeenkii oo dhan oo uu ku soo rogay magaalada gambeela iyo deegaanada kale ee xasraduhu ay ka jiraan sidoo kale dhammaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadka lugeynaya ayaa la mamnuucay laga bilaabo siddeedda fiidnimo ilaa lixda subaxnimo waxaa kaleoo dadka shacabka laga mamnuucay qaadashada hubka xiisadaha u dhexeeya labada qowmiyadood ee ugu waaweyn gobolkaasi ayaa sii xoogaystay kadib markii ku dhowaad toban cisho ka hor dhegta dhiigga loo diray taliyihii booliiska ee magaalada gambeela mahadsanid marwaan munaasabad lagu caleemasaarayey malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay baadana dalsiinkashaaga beryaalkan bootis baabuur io bajaaj bulshidee badanaayay baa ii bokool beeshii jiribliba war qabsadaayay bahadii eelgood iyo boqolaal mujaahidiin sare ewa bannaankii bishaaro ballanskal galay bulshoy tan bishaar maha
waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey laguna caleemasaarayey malaaq xaaji maxamed nuur cabdulle malaaqa cusub ee beesha jilibleh ee degta wilaayada baay kaasi oo beeshu ku hogaami doona ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabadda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee baay culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada waxaana lagu qabtay deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh maxamuud iidaaleh oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka kaasi oo si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub awalan horta ma derdeelaankan naqiibkaa la doorday antadgee kale ka doorday bootis ana roogno reer jilb iyo dooradeen kitaabka ileh ka dhagan hordhaan hoo ka dhagan maasi ka dhagan hordhaan gaabayaasi gaabanaanta kubaa kitaab ka dhagan muslimiinta oo diriska ah waa dadkada maamulahayd siyaan hekin haada hekinjimaaba macnaa reer eblaan ertoy lankadi ilaahay isu ha doorday naqiib ilaahay isku waali maylin bahay dadka muslimiin inay walaalayo inay shal dheeray maya dhimadaase ummaddan shal tabiiday ummadahaas ka jiid haada walaqaatahaas ka jiid haani diriska iyo ummadaxda hoggaamiyasan walaala ka dhig aylikin aragnay malaag jilibley aylikin aragnay malaag muslimiinta nagoy ilaahay kitaabki ummadda ka gaami walbarashada ka gaami jihaadka geli salaada far soonka far sadaqada far intaasi kadib waxaa madasha xafladda ee deegaanka bootis ka hadlay suldaan ibraahim isaaq suldaanka guud ee beesha jilible
kolay walaalka dheegasen haddantu ku hadali hadda walaan ilaahay a doore maahin bini'aadam ma dooro aw hebel ma doorno kaas ma doorno ka doori male ilaa lanka walaa ilaahay aan doore marka maysin lana jazaakum allahu khayr sabaroy hay dulqaadadoy lankaasna hay aawiyoy garabna hay nagdoy walaalkan may lahaaha hadda suuna ilaahay koley ha ilaaliyaa wanaaganeen horka hadoomna umadungmay baa kole in horka hadoone wanaag kitaabka ilaahay yaan horka hadoon ini umadungmay ku rajayna insha allah usanagada lanki qaa'idki oo horkahaw umadungmay buahasanagadan kitaabka ilaahay siyoonumay laaraa inka kaalmaya mujaahidiin ini nagada doonano dhammaantiyoona waana inshal heridowna saasaa ilaahay ku rajayaan ilaahay haddii ka raadli marka jazakum allahu khayr maylana maylaraay islankaas walaalow adina sabar xubno kala duwan ayaa madasha caleemasaarka malaaqa cusub ee beesha jilble ee wilaayada baay ka hadlay waxaana ka mid ah suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hareen isagoona si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub iyo dadka u dhashay beeshiisa shaqaale ete walkii guuri doona baylumag edeega doonta langwing i langyar inaadan edeeg diyalkiin dooradi dadkan adan shaqey runtii dadkan marka may balana jazaakum allahu khayran masiinka deega walaalka jiliblo dhongni beeran falam arday masiinka anfaaw masiinka anfaaw lan kasta hoola jiib masiin daaji kormana shaqsuga way maysiinka deega maysiinka deegay ha ini marka insha allahu tacaala marka duurooyinka siin qobdo ini madaarista arday marka may buha qur'aanigi marka may buha arday dhiso waana furo inonta dhalinyarada buraarijiyo marka ilaahi subxaanahu watacaala wadidis marka may buha dadkan horka antaasa siinka anface akhi marka malkiin doorona inonta dadkan beeroogi on falla malkiin dooron majarta lan onate si hoolagi in daagsada un kasaana manii dhajar hadi jiliblena maniijar lan hadi jiliblena lan onte beerti siin falada mana an kasaana maniijar maykiin dooranay ini kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala nii maamul yakiin dooranay iyadan waa nii anfacaas ugu dambeyn waxaa madasha xafladda ka hadlay malaaq xaaji maxamed nuur cabdulle malaaqa beesha jilible ee wilaayada baay أولا الله سبحانه وتعالى مهديان ثم مركز بعد حركة المجاهدين أن مهديان أمريكا جويا أنك مهديان تنفكت ويبوها أمريكا نباي أبو جعفر يا أنك مهديان ولا أيضا دتكن هدمرنا شر جربلة لأراو أو دقاو باي هراريه دقاو أو قبن قابل مسكولة جلسين يو أسكولة يا بنا ويلها هدي إرهالة نقدين يا أنك مهديان هو إنك رالة نقدين kolley insha allah hal ir hala nagaday wadoonka oo ahaa ee daciifame kolley iinkaanena liinkamayw ahaa walaqalaa soo bedelin arna walmooda doon marka kolley insha allah meeloo kaasas gugaabaye muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilada dega wilaayada baay waxay dooranayeen ugaasyo beelaha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ardayda madrasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waa kan walaalka cabdiqani maxmed horta marka hore allah mahad iskaleh marka dambana harakada maktaba dacwa waxaan baaqa u jeedinaya waxbarashadan in noo labalaabaan noo xoojiyaan si aada iyo aada ardadan waxaan u jeedinaya inay iyagana dadaalaan macalimiintana kheyr allaha siiyo xarakadana kheyr allaha siiyo waxaan rabaa inay dacwada si fiican ay waxbarashada noogu labalaabaan noo xoojiyaan aadan yabaal waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii laga xoreeyey cadowga allaha dabayaaqadii sanadkii tagay ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kadib ku dhowaad muddo saddex sano ah oo ay duulaan gardarro ah kaga sugnaayeen cadowga allaah fisqi iyo fasahaadna ay ku faafinayeen mooryaant uu xasan gurguurte kusoo daabulay deegaanadii sanadada badan ku naaluunayay hooska shareecada ee shabeellada dhexe siddeed iyo tobankii shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayay mujaahidiintu dagaal malxamad ah kula wareegeen aadan yabaal kaasoo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal murtadiin ah waxaana tan iyo xilligaas magaalada aadan yabaal ay ku tallaabsanaysay horumar dhan weliba leh faafinta dacwada iyo hergelinta ku dhaqanka shareecada islaamka waa hadafka ugu weyn ee mujaahidiintu ay u halgamayaan isagoo arrimahaasi ka duulaya ayuu maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe dib usoo nooleeyey madaaristii waxbarasho iyo xlaqaadkii diiniga kuwaas oo ka mid ah ahdaafta ugu weyn ee cadowgu doonayo inuu ka tirtiro gayaga soomaaliya dhowaan warbaahinta islaamiga ayaa booqatay qaar ka mid a goobaha waxbarasho ee aadan yabaal waxaana goobahaasi waxbarasho ka mid ahaa madarasada umu camaara oo ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta madarasada umu camaara ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen dadaalka la geliyey iyo hamigooda waxbarasho ee ku aadan inay meel wanaagsan ka gaaraan fahamka diinkooda
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع waxaan halkan ka soo jeedinaa suurad ka mid a suuradaha qur-aanka kariimka ah tafsiirkeeda suuraddu waa maki tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka waa suuradda boqol iyo shanaad aayaadkeeduna waa shan aayadood suuradda waxaa la yidhaahdaa suuratu fiil asxaabtii maroodiga ayay ku magacaaban tahay suuraddiioo bilaabatay waa tanaa bismillaah allah magaciisa ayaan ku bilaabayaa allaha arraxmaani naxariista guud naxariistay arraxiimi naxariis gaaraaneed muminiinta ee dadka rumeeye u naxariista inta rumaysa alam tara ma waadan ogeynin kayfa sida facala uu ku falay rabbuka rabbigaa biasxaabilfiili maroodiga asxaabtiisii alam yajcal alamiyowna ka yeel waaba ka yeeliyaye kaydahum dhabartoodii fii tadliilin halaag wa arsala alla wuxuu soo diray calayhim dushoora dayran shimbiro shimbirahaasoo abaabiilin kooxa kooxa ah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر anigoo ka mid ah ardayda wax ka baratahay madarasada umacamaara ee degmada aadibaal waxaana halkan kusoo gudbinayaa suuradda suuratul casri aayadaheer ee taa saddex aayadood oo suuraddeena imaamkii weynaa oo dhaha imaamu shaafici suurad kale haddaa la soo deji lahayna tanbaa ummadda dhan wada kaafin laheeday bismillaahi magac allah ayaa ku bilaabayaa allahaasoo arraxmaani naxariis guud naxariistay allahaasoo arraxiimi naxariis caam muminiinta u naxariistay walcasri sabankan ku dhaarta buu dhahaa allah amba casirka sidaa u taqaanaa ina alinsaan insaankii lafii qusrin khasaare dhexdeeda buu ahaaday ila aladiina kuwii maahana aamunuu alla rumeeyey oo wacamiluu camal fala assaalixaati camalo wanaagsan oo watawaasow isku dardaarmay bixaqi xaqa oo watawaasow mar labaad isku sii dardaarmay bisabri sabarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu limaada khalaqana allah خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هو العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما معنى لا إله إلا الله؟
معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله
كم أركان لا إله إلا الله وما هي؟
اثنان وهما النفي والإثبات ما أعظم ما أمر الله به
acdamu maa amara allaahu bihi altawxiid tani waa tusaale muujinaysa hadafka mujaahidiinta ka halgamaya bariga afrika kuwaas oo dhiigooda u horreey hergelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in cizi iyo sharaf uu ku noolaado qof waliba oo muslim ah mahadsaned cabdiqani munaasabad lagu maamuusayey haween bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألق فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن wilayaadka islaamiga waxaa si istabajooga uga socda xafladaha iyo munaasabadaha lagu soo bandhigayo da'yarta iyo dadka waaweyn ee ka takharuja goobaha waxbarashada ee ka furan wilayaadka islaamiga waxayna heleen bii'a ku wanaagsan goobaha waxbarashada markaad indhaha la raraacdo goobaha waxbarashada waxaa indhahaada ku dhacaya munaasabadaha heerarka kala duwan ay ku qalanjebinayaan da'yartay dadka waaweyn ee heerarka kala duwan leh
عرق الجبين تلألأت عيناه بالفرح الكبير فأشرق طوبى لمن قد جد في وقت مضى من عمره عزما وبذلا markana waa dowrkii markaska khadiija bintu khuwilad oo faracyo kala duwan ku leh wilaayada islaamiga gedo kaasoo qabtay xaflad lagu soo gebagabaynaya arday dhammaysatay alkitaaba walqira'a farciisa degmada ceelcadde waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimo udiin iyo marti sharaf kale intay soctay xafladdan lagu soo gebagabaynaya alqiraa'a walkitaaba kana dhacday hoolka weyn ee markaska khadiija bintu khoylid ayaa waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed bishaar waxaa ilaahay fadligiisa jalla wacalaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahad celinaynaa in maanta markasu khadiija binti khuwaylid uu dufcadiisa koowaad intaanoo gabdho ahoo muslimaad ah oon shalay maaragtay maxaan ku rahdaa qur-aanka hingaadiisa iyo xuruuftiisa qorniinkeeda aan garanaynin maanta inay maaragtay maxaan ku rahdaa uu soo saaray markaskan dufcaad kaleetana ay daba taagan tahay horena kuwa kale ay uga baxeen waa ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala waa nicmooyinka ilaahay inaan uga mahad celinna aa laga maarmaanka tahay oo aanan koobi karin wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay gabdhahaasi maanta kitaabadii baad barateen qiraa'adii baad barateen hingaadii baa idiin kacday wax weyn hore u sii kaca waa inaad isku daydaan inaad macnaha maaragtay maxaan ku rahdaa ubadkiinniina aad ku tarbiyeysaan midda iyada ah intaasaan idinku maaragtay maxaan ku rahaa dardaarmayaa macallimiintii juhdiga soo bixisayna ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariya juhdigoodii iyo dadaalkoodii hana sii wadeena sidoo kale ardaydii dhammaysatay alqira'a walkitaab ah ee markaska khadiija bintu khuwaylid ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho walaal waxaad ii sheegtaa oo kusoo dhowaataa xuruuful hijaaiya inta sadarka fuulayso tirsigooda marka koowaad marka dambena yaa aqri
sadarka kuwa fuulayo toban iyo laba waaye alif ba taa taa da da ba za fa ka ha a
walaal waxaad ii sheegtaa xuruufaha aan gadaashooda waxba lala xiriirinin marka koowaad tirsigooda marka labaadna xarfaha aan waxba lala xiriirinin ayaga xiriirsado lix waaye a da da sa ra
وإذا ما أنزلت وإذا ما أنزلت سورة سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد وإذا ما أنزلت سورة نظر بعدهم إلى بعد هل يراكم من أحد annagu haddaan gabdhihii nahay dhowr qaybood baan isugu jirnay waxaan isugu jirnay gabdho sare oo hay ah kuwa dhexe kuwa farbar anigu waxaan ka mid ahaa gabdhihii farbarka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farbarkina maantuu gebageba yahay waxaan aad u tamaninayaa waxbarashadaydii inaan sii wato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gebagabadii xafladda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga heegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaran kala duwan waanu aragnay gabdhooyin yar yar ay u marka hore wax la baray oo ducaad loo diyaarinaya laakiin hooyooyin saan isu xilqaamay oo waxaa weeyaan dadkii waxaa weeyaan guryaha joogay ah haddana maca daalika maanta ka baxay alqiraa'atu waalkitaaba annaga ka walaay ahaan farxaday noo tahay farxaddaan idinla qaybsanayna insha allahu tacaala maanta miste waad joogtiin cilmigiinna maanta waa qiimaysan yahay waxaanu arkaynay gabdhaha muslimaadka ee halkan waxaa weeyaan aayaadka lagu qoray ee halkan waxaa weeyaan macallinka ustaadka uu ku qoray akhrinaya ayaan arkaynay sidai hingaad u barteen iyo sidai ugu mara dhaliyeen waa ilaahay fadligiis jalla wacala maxay u baahan tahay marka koobaad shukrin marka labaad maxay u baahan tahay in la joogteeyo alqiraa'a walkitaaba ina tahee ka takhrujteen waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulankan kulanka xigi doono hadduu ilaahay na gaarsiiyo safuuf fara badan oo qur'aanka inta xifdiyey boqol iyo toban fad laga dhegeysanaya inaan heli doono insha allahu tacaala insha allahu tacaala ilahi subxaana wa taala ha idiin barkeeyo markaska khadiija bintu khuwaylid oo ah markas uu gacanta ku haya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo saara haweenka daaciyaadka ah wuxuuna faracyo kala duwan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo وحرص همة وعزيمة الكل من نبع العلوم mahadsanid casaam bulshada ku dhaqan degmada caalbuur ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaasi warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka marwaan maxamed يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره waa xalqadeenii shanaad warbixinada aan ku soo qaadanayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu magacaabo xamlatul intisaaraat li ahli tadxiyaata xalqadan oo ah midii u dambeysay waxaan ku soo gudbin doonnaa magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo ah halkii u dambeysay ee maktabka dacwada ka fuliyey xamlada dacwiga ah markii ay ka soo dhammaadeen degmooyinka kale iyo deegaanada wilaayada galgaduud waxay culimmada ugu dambeyn soo gaareen magaalada ceelbuura halkaas ayayna muddo isbuuca ka wadeen xamlada ah waxaana ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira reer miyiga iyo dadka ku dhaqan magaalada oo ka kooban macallimiin ganacsato haween iyo farsamayaqaanada ku shaqaysta farsamada gacanta masjidka weyn ee arraxma iyo sidoo kale markiska haweenka ee magaalada ayay si toos ah uga socdeen duruusta iyo muxaadaraadka culimmada oo dadku ay si weyn ugu tixanaayeen ugu dambayntii wafdiga maktabka dacwada ayaa magaalada ku qabtay munaasabad lagu soo gabagabeynayo howlihii dacwiga ee ka socday ceelbuura waxaana ka soo qaybgalay waxgarad nabadoonno haweenka magaalada iyo qeybaha bulshada waxaana jiray su'aalo dhowr ah oo halkaasi lagu weydiinayay dumarka muslimaadka ah iyagoo ka jawaabayay waxaad sheegtaa habeenaydii ugu horraysay ee safa iyo marwa dhexdooda sacyiga ama orodka ka samaysay habeenaydii ayay ahayd qofkii yaqaanaa soo istaago manasada ha yimaado suu uga jawaabo insha allahu tacaala bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan isku dayo su-aashaas jawaabdeeda waa haajara umu ismaaciil
su-aasha xigtaa waxay leedahay maa hiya almudda allatii xadadaha alqur'aanu alkariim liradaacati alawlaad
magacayga waa sucaad bintu sheekh cali su-aasha la weydiiyo jawaabteeda haddaan isku dhayo waxay u dhacaysaa sida tan muddada qur-aanka uu jaangooyo carruurta nuujintooda waa laba sano oo dhammaystiran
waayahay su-aalihii ayaynu ku guda jirnaa su-aasha saddexaad waxa ay leedahay maa hiya almar'a allatii lam tuulad
bismillaah magacaygu waa ikraam cali maxamed waxawaa ummuna xawaa ummuna xawaa sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada maktabka dacwada ee xamalada qaybta ka ahaa ayaa halkaasi sidoo kale goobjoog ahaa islamarkaana kelimad ka jeediyey waxaan leeyahay mujtamaca iyo ehelka ku nool magaalatan ceelbuur si guud si gaara gabdhaha muslimaadka ee macaahidda iyo maraakiista iyo xaafadaha meel walba diinta ku barto kitaabka alle subxaanahu wa tacaalana qaatay haddana uu fadhiyo u soo xaadiray multaqaha waxaan leeyahay jazaakum ullaahu khayran si guud khayrkiina allaha badiyo oo adduun iyo aakharaba khayrka jira allaha in kulmiyo adduun iyo aakharaba sharta jirtana allaha inka badbaadiyo allaha inka ilaaliyo waxaad tihiin beelihii ansaarta ahaa ee kitaabka ilaahay qaatay ee yidhi naxnu ansaarullah abaalkiina allaha wanaajiyo
xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada ka fuliyey magaalada ceelbuur waxaa si weyn uga faa'iidaystay dumarka muslimaadka ah kuwaasoo isugu imaanayay markiska alrshaad ee magaalada waana mid ay si weyn uga ammaaneen culimmada mid ka mid ah dumarka muslimaadka ah ayaana goobta ka jeedisay kelmad ku saabsan ee dowladda ay qaateen بمناسبة اختتام دورة المعالم في طرق الثبات في محافظة عيلبور لولاية جلجذوذ الإسلامية فهذه دورة استفاد منها كثير من ضايبات المراكز في المحافظة ومعلمات المدارس والمراكز ومديرات المراكز وقد ركز في الدورة مواضع مختلفة وأخيرا نهنئ ونشكر مكتب الدعوة لحركة شباب المجاهدين الذي بذل جهده ونفيس أوقاته لمحاربة الجهل ولنشر العلم ولإخراج العباد من الظلمات إلى النور فشكرا أيها المكتب شكرا ونشكر أيضا العلماء الأفاضل الذين كانوا مدرسين في هذه الدورة
ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha murasado oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelmadda uu kula dardaarmay haweenka muslimaadka ah waxaan kula dardaarmaa horta bitaqwallaahi fi sirri walcalan haddaad kaligiin tihiin qof kasta inay keligeed ilaahay ka baqdo si guud dadkao dhan muslimiintan waa dardaaran guud gaar ahaan gabdhaha arrintaasu fursaddii aad ku sheekay laheeday inaad wax ku bareetid marka ilmahaaga iyo gurgaaga iyo waxaas aad ku mashquulsantaha maahane inaad fursadda kale aadan iska beerdaraynin oo wakhtigaada wakhti aad wax gadanaysid ama gurga aad joogtid ama wax qabanaysid midda kale waxbarashada madaarista keliya lagu akrinaa oo wax lagu baranaao markii la yimaaday gabdhuhu xafladaha ay yimaadiin waxyaabaha qurquruxda badan oo diinta ah iyo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista waxaa la rabaa in gurgana lagu haayo halkaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal xalaqaadka aanu ku soo gudbinaynay xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo la magac baxday xamlatun intisaaraat li ahli tadxiyaata waxaana si ballaarna xamladaani kaga faa'iidaystay kumanaan ruux oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud maasanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh